bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walboo joogtaan iyo si walba aad noo maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saac raadiyaha dalsan oo habeen walba adaanoo kale aad ka maqashaan marka laga reebo habeennimada jimcaha
shacabkan daalan ee diiftu ka muuqato oo u soo dulqaatay dagaaladii sukeeye iyo daruufihii la soo maray weli samir madaayine dulqaad baa u daris
dagaaladii sokeeye iyo damdamtii daryankii rasaastii wixii dhiig daatay daalin wuxuu duhur cad shacabkan kala dilaalay ee uu qalbiyadooda kala dilay weli samir ma daayine shacabkani dulqaad waa u daris danta guud hogaamiye daneeyo oo daalinku laaluushin oo daneeyo danaha shacabka oo dembi aan ka gelin dadweynaha oo derbiyada colaada dumin kara daacadnimo iyo dadaal doorkiisu yahay dooqa shacabka kaas weeye daa'imow allow digsoosi
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal caawa habeen arbacaysi bixisoo khamiisna ay soo gelayso taariikhduna ay ku beegan tahay sagaal labaatanka bisha koowaad sanadka laba kun iyo labaiy labaatan qodobada barnaamijka wareegga wararka dalsan caawa aad ku maqli doontaan haddii allah abooda leh u yidhaahdo waxaa ka mid noqonaya hogaamiyaha kacdoonka jabhadda hiiraan jenaraal xuud oo muddo ka badan sanad maleeshiyaad ku haystay duleedka beledweyn oo maanta soo gaaray magaalada muqdisho haddaba ujeedka muqdisho u yimid muxuu yahay
arrinta aniga aan u imid waa arrin federaala ma aha arrin hirshabeelle iyo hirshabeelle waa ka soo qaadacnay waxay ilaahay ka dhigay noqon doontaa laakiin midda federaalka xaq waxaan u leeyahay inaan ragga la heshiisin waayey
waxaad maqli doontaan dhegaystayaal jarnaal xuud oo ka hadlaya arrimo kala duwan oo maanta soo gaaray muqdisho qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya haddii allah aboodare uu yidhaahdo doorashada kuraas ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo maanta ka dhacday magaalada baydhabo yaa ku soo baxay kuraasta barnaamijka aynu kugu soo gudbin doonaa wasiir ka tirsan xukuumadda soomaaliya oo cabasho ka muujiyey kursiga tirsigiisu yahay hoob boqol lixdan iyo lix xidigaan doorashadiisu tahay magaalada garoobe waxaan caawa idiin soo gudbin doonaa dhegaystayaal wasiirkaas oo hadlaya islamarkaana ayadeen u jeedinaya madaxtooyada puntland
waxaan aad iyo aad uga xumahay in maxaa la yidhahdaa loo diiday bulshadii lahayd kursiga inay si cadaalada oo iyaka doorashadooda ah ay u doortaan cid ku matalaysa baarlamaanka koob iyo tobnaad ee soomaaliya waxaan kalsooni buuxda ku qabnay dhammaanteen dhowr iyo tobankii bilood oo lasoo dhaafay
faahfaahino dheeraadna waxay ka soo baxayaan qarax khasaare geystay oo duleedka magaalada beledweyn ka dhacay qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya kulan loogu hadlaya amniga magaalada caabud waaq oo maanta ka dhacay magaaladaas madaxweyne farmaajona waxaa warqadaha aqoonsiga ka guddoomiyey safiirka boqortooyada sacuudiga u soo magacawday soomaaliya waxaad maqli doontaan safiirka oo kulan la qaatay madaxweyne farmaajo qodobada sidoo kale barnaamijka wareegga aad ku maqli doontaan muddada hawadu ku jira dhegaystayaal waxaa ka mid noqonaya wabdi ka socdaya guddiga doorashooyinka heer federaal oo maanta gaaray magaalada kismaayo ee xarunta ku meel gaarku ah maamulka jubbaland haddaba ujeedka muxuu yahay
ujeedada safarkaygu ahaa inaan u kuurgalo xaaladda doorashada meesha ay marayso iyo in la dardar geliyo doorashadii si ay wakhtigii loogu talagalay oo loo caskeeyey ay u dhammaato
qodobadaas iyo qodobo kale oo ay ku jiraan guddiga doorashooyinka maamulka jubbaland oo shaaciyey liiska odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka ee soo xulaya ergada doorashada lix kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka qodobadaas ayaad ku maqli doontaan barnaamijka muddada habadu ku jiro cabdiwahaab ayaa farsameynaya waa markay dhegaystaal barnaamijka wareegga wararka dalsan
a dee waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloomo intii aad dagaaladan waddeen diriirtan qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derejo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa duniyanuun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac ka soo qaadan dooc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodu innaga istuullayna ee ajnabi uma dacwooneen hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayna oo qudha miyay garasha noo jir
ogeysiis muhiim ah isbitaalka somaali sudanes waxa uu ku wargelinayaa dhammaan bulshada soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho iyo nawaaxigeeda in isbitaalka ay ka shaqo bilowday dhaktar yiba aadam axmed oo ku takhasusay daweynta iyo qallimada cudurrada haweenka haysatana shahaadada b h d dhaktar yiba waxay khibraddeer u leedahay xanuunnada ku dhaca dumarka sida qallimada burooyinka minka caadawareerka sixidda hormoonnada iyo daweynta infekshinka sidoo kale isbitaalka somaali sudanes waxa uu ku wargelinayaa bulshada in isbitaalka uu ka shaqo bilaabay dhaktar cali saarim oo ah dhakhtar ku takhasusay daweynta iyo qallimada xanuunada ku dhaca indhaha lehna khibrad ka badan toban sano adeegyada uu idin hayo dhakhtarka waxaa ka mid ah caabuqa ku dhaca indhaha xasaasiyadda ku dhacda indhaha biyaha indhaha ku furma bareesharka indhaha ku dhaca caadka indhaha daboola hilibka isha soo fuula daweynta iyo cabirka ookiyaalaha aragga fog iyo midka akhriska qallimada iyo toosinta indhaha qalloocan wixii faahfaahina fadlan kala xiriir laba afar toddoba ama eber lix hal saddex saddex iyo labaatan soddon iyo saddex soddon iyo saddex
cana weeye adduunku astaan gaar ah lahaadoo marna aan la ilaabin caanaha infakeesh anfac weeye dhallaanka borotiinna ku idlaaday waa u caafimaad ubadkaaga marna waa u caanee sii caanaha infakee weligaa uurka ku hay ubadkii maalin la siiyo ogaalkaad ka kastaayo aqoontu waa lambar kow caanaha infakeer awoodday koriyaanoo addimahay dhisayaanoo jidhka waa u adkaanoo fitamiinna ku ekoore ubadkaaga la ogow caanaha infakee odaygii waxgartiyo hooyadii caqli lehba ilmaheeda u doonto aqalkooda u dhoobta caanaha infakeer caanaha infakee carruurta mar waa u caano marna waa u caafimaad caanaha infakeer wan waxaa loogu talagalay carruurta ka yar lixda bilood waxayna la gaar yihiin awoodsiin ku jaango-aan carruurta sabiga ah infakeer tu waxaa loogu talagalay carruurta daadooda u dhexayso lix bilood iyo labayo toban bilood ama halka sano waxayna la gaar yihiin awoodsiin ku jaango-an ilmaha socodbaradka ah infakartri waxaa loogu talagalay carruurta ay daadoodu tahay halka sano ilaa saddex sano jirka waxayna la gaar yihiin awoodsiin ku jaango-an carruurta soo koraysa ee cuntada caadiga ah cunaysa caanaha infake waa caanaha haysta aqoonsi caalami ah waxaana soo saartay shirkada salaahe faransiis ah kuna taal wadanka south africa caanaha infake waxaa wadanka idiin keentay shirkada markis general trading company waxayna ku taallaa suuqa weyn ee bakaaraha gaar ahaan isgoyska galax dhabarka dambe ee maqaayada shaam caanahan waxaad ka heli kartaa dhammaan subarmarkeedyada iyo dukaamada kugu dhow wixii faahfaahin iyo macluumaad taariir kala xiriir eber lixal saddex soddon iyo saddex soddon iyo sagaal sideetan ama eber lixal toddobo afartan iyo sideed lixdan iyo laba sideed iyo afar bulsha balantana waa caanaha carruurta ugu wanaagsan adduunka caanaha infakeer infakeer
yahay dhegeystayaal habeen wanaagsan ayaan hawada kalean dhegeystayaal haatan waxaan gudagelaynaa barnaamijka horiga qodobada aad ku maqasheen oo faahfaahsan hogaamiyaha kacdoonka jamahadda hiiraan ee jenaraal abuukar warsame xuud ayaa maanta waxa uu soo gaaray magaalada muqdisho ee caasimada dalka iyadoon iyadoona si weyn loogu soo dhaweeyey waxaana diyaaradda ka soo qaaday magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan jenaraal abuukar warsame xuud ayaa waxaa markii uu muqdisho soo gaaraya la socday taliyaha ciidanka lugta jenaraal maxamed haliil biixi iyo saraakiil kale kuwaasoo dhammaantood ka yimid magaalada beledweyne ee xarunka gobolka hiiraan wafdiga ayaa waxaa garoonka diyaaradaha jancadee muqdisho kusoo dhoweeyey saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka iyo xubno kale iyagoona ka warbixiyey ujeedkae muqdisho u yimideen jenaraal abuukar warsame xuud oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in ay marka hore u tanaasuleen dadka iyo sidoo kale qaranka waxaana uu sheegay in uusan burburin dalka loo inuusan burburin loo baahan yahay maadaama waxa uu sheegay in ay hirshabeelleh ay isku hayaan ay tahay arrimo siyaasadeed waxauu hadalkiis intaa ku sii daray jenaraal xuud in soomaaliya ay ka difaacayaan waxa uu yiray cadowga gudaha iyo midda dibadda sidoo kalena waxa uu tilmaamay in dhibaatada taagan ka dhex taagan dowladda dhexdeeda looga buuxi karo oo keliya in wadahadal iyo isfahan laga gaaro ugu dambayn jenaraal xuud ayaa waxa uu sheegay in ujeedkiisa safarka muqdisho uu yahay in ay federaalka ay kulan waa madaxda dowladda federaalka ay kulamo kala duwan ay la yeeshaan waxaana uu tilmaamay in maamulka hirshabelle uu wadahadaladii uu la sameeyey uu ku qanci waayey ugu horeen waxaa hadlaya jenaraal xuud kadibna waxaa sidoo kale hadlaya taliyaha ciidanka lugta jenaraal biixi oo isna u mahadceliyey dadkii ka shaqeeyey isoo dhoweynta dowladda federaalka ee jenaraal xuud wuxuuna sidoo kale bogaadiyey jenaraalka
inuusan burburin qaranka soomaaliyeed qaranka soomaaliyeed annaga waxaa noola soo tababaray canshuurtiisa waxaan ku soo baranay noolama soo tababarin inaan duminno soomaaliya inaan layno soomaaliya inaan dhibaato horseedno waxaa noola soo tababaray inaan dalka iyo dadka iyo diinta difaacno soomaaliyeed yaan ka difaacaynaa cadow cadowga waa kee cadowga waa mid dibadeed iyo mid guda labadaba mid si xun u fikiraaya oo qaldan in la soo toosiyo kii fiicanna la yidhaha dariiqaaga ku socdo ummadda soomaaliyeed marka dhibaatadan taagan ee ka taagan dowladda soomaaliyeed dhexdeeda waxay u keenaysaa burbur waxay keenaysaa dhaawac waxay keenaysaa mushkilo waana soo martay waan aragnay qaran inaan duminno laakiin haddaan qaran duminno haddana qaran ma dhisi naqaan haddaan marka dhisi aqoonin waa inaan iska duminin qaranka maxaa dhacay waxaana soo martay qaran soomaaliya oo taagan inaan duminno maxaan ka haynaa maanta waayo su-aal aad isweydiin ula waayo afartan sanaa la joogaa maanta qof walba soomaaliyeed waa ciil kaambinaya holawayi afartan jirka wiilka ah mau arag dowladnimo soomaaliyeeda fiican ee nidaam iyo sharci ku socoto iyo dowladnimo sax ah waxbarashadiiah hoos liidata caafimaadkiyaa liita ciidankiyaa baaba'ay waxaasoo dhan oo dhiba ayay keenaysaa dowlad xumada inaan mar kasta ka foor jignaanna marka dowlad danbe inay burburtaa loo baahan yahay soomaaliya qofku waa inuu hoyaarag noqdaa waa inuu u bislaadaa wax xunna inuu ka fogaado wax fiicanna qaato inaan maalin walba wax xun qaadanno un inaan ra'yiga qaldan qaadanno un inaan dalkayaga burburino oon gacnahayaga ku burburino xaq noolkuguma laha arrinta aniga aan u imid waa arrin federaala ma aha arrin hirshabeelle iyo hirshabeelle waa ka soo qaadacnay waxay ilaahay ka dhigay noqon doontaa laakiin midda federaalka xaq waxaan u leeyahay inaan ragga la heshiisiin waayey ilaahay inuu igu gallaysto inaan heshiisiiyo oon isu keeno oon soomaali mideeyo waxaa dhacay midnima wax lagu gaaraa midnimaa horumar leh midnimo ayaa waxayna gaarsiin kartaa dalalka adduunka meesha ay gaareen oo kale waxaa la yaab leh in mas-uul soomaaliyeed oo dalka u jajabiyey caro ama mas-uul kale caradiis aadee la yaab u leeday waxaase laga joogo ciidamada soomaaliya hadda ka hor waa dayaceen dalka aaday u dayaceen maxaa dhacay hadday ayaga taagan yihiin aysan qabiilada kala raacin waxaa imaan lahayd in dalka ay badbaadiyaan sida masar ka dhacdoo kale adduunyada qaarkeed sida ka dhacda ciidankiina marka waxaa idinka rabaa ama saraakiishiinna dalka inaad badbaadisaan xumaan inaad u diidaan qofka ninka qofka waxa xun wadana aad gacan ku dhufataan dhammaan dadweynaha reer hiiraan waxaan u sheegayaa in waxaan u soo baxay ay tahay wixii naga maqnaa ama xuquuqdii naga maqneed inaan baadi goobo meel kasta ay ku jirtana inaan ka keeno taas waa ballan horaan ballantaa u galnay haddana sidii bay iga tahay dadka laaha la boodboodaya wararka waxaan leeyahay iska daaya warxumatashiilka dadka yaan la isku dilin dadka wanaag halaga hala tuso nabad iyo wanaag wax ka fiican ma jiraan intaas kadib waxaan leeyahay doorashada dalka ka dhacaysa waa inay si habsami ah oo xusmad leh aga dhacdaa gobolka hiiraan waa in aan lagu dagaalamin buuqna uun ka dhicin waxaa dan u ah dadka doorasho inay ka dhacdo gobolka gobolkaoo dhan bay dan u tahay dadka isku dayaya marka inay carqalateeyaan waxaas waxaan leeyahay ka fogaadaan yaan la carqalateyn doorashada wanaag iyo usluub iyo si xilkasnimo laha ku dhammaato
awalan waxaan ka bilaabayaa walaalkay jenaraal abuukar warsamaxuud oo runtii guushaan iyo maslaxadan iyo nabaddan furaw ah isaga iyo walaalahan la socda saaxiibada la socda iyo intii aan ka soo tagnay oan xagga uga soo tagnayba waa mahadsan tihiin inaad nabadda gobolka hiiraan iyo midda ummadda soomaaliyeedba aad furo u noqotaan waxaan kale u mahad celinahayaa ilaahay baan u mahad celinahayaa mar walbana mahadda iskale oo guushaas iyo maslaxadaas ummaddayada garansiiyey na waafajiyey inaan qaadanno waxaan u mahad celinahayaa mas-uuliyiintii kala duwanaa ee gobolka hiiraan gaar ahaan beledweyne joogay oo nala shaqeeyey oo na soo dhoweeyey wax nala qabtay anuuna magacyadooda kala qaadqaadin aad baan ugu mahad celinahayaa sidoo kale isimadii iyo nabadoonnada uu ugu weyn yahay ugaas yuusuf ugaas xasan ugaas khaliif ugaas rooble ugaas muumin ugaas warfaac iyo nabadoonnadii nala shaqeeyey ee nabadda nagala shaqeeyeyna aad baan ugu mahad celinahayaa ganacsatada nala shaqeeyeyna waa u mahad celinahayaa saraakiisha na soo dhoweysay waa u mahad celinahayaa waxaan halkaan si gaara uga xusahayaa jenaraal tawane oo runtii garabkayga taagan qaybna ka qaatay nabaddan iyo hawsha aan hayno la-aantiisna wax badan ay naga hallaabi lahaayeen jenaraal tawane aad baad u mahadsan tahay saraakiishana soo dhoweysay dhammaantiinna waa idin salaamahaya waa mahadsan tihiin ummadda soomaaliyeed waxaan leenahay ilaahay waxaan idinkaga baryaynaa in ilaahay nabad xasisho idin siiya meelaad joogtaanba ilaahay dalka iyo diinta idiin xasiliyo jilaalka idiin xasiliyo aad ku jirtaan iyo abaarta roob xasilan ilaahay idin siiyo doorashada ilaahay idin xasiliyo dowladnimo xasilan ilaahay idin siiyo ilaahay uu noo dembi dhaafo ummad islaamho islaamnimadeeda ku taagan ilaahay naga dhigo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa mahadsantihiin waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo dadki dadweynihii qaaradaha adduunka kala jooga sama jeclaha ee baraha bulshada u badnaa ee arrintan aad uga shaqeeyay runtii oo u baahna u badnaa warbaahinta kala duwan kuwa haddana hor jooga iyo kuwii aan la kulannay iyo inta baraha bulshada oo arrintan sama jeclaha ka geysatayba qof walba waxaad ogaataan waa xadiid weeye rasuulku sal alla alay wasalam uu yidhi ma idiin sheegaa wax ka khayr badan sadaqada iyo jihaadka iyo wax walba aad samaysaan wuxuu yidhi waa islaax baynanaas arrintaanu waa islaax baynanaas ilaahayna ha nooga dhigo intii ka qayb qaadato oo baraha bulshada uga qayb qaadato oo hadda kasii qayb qaadatana ilaahay ha uga dhigo shacabkii reer hiiraan oo aan ka soo tagnayna waxaan kula dardaarmaynaa nabaddaas xagsada ka shaqeeya ku dadaala inaysan mar damba idinka fakan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu codkaas waxa uu ahaa tayaha ciidanka lugta jenaraal maxamed haliil biixi oo ka warbixinayay sabaal ay maanta muqdisho isaga iyo jenaraal xoogda ku soo gareen magaalada muqdisho caasimada dalka jenaraalka waa jarnar xuudi sidoo kale taliya biixi ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa wadahadal looga socday magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyadoona ugu dambeyn jarnaal xuud lagu qanciyey in uu heshiisa la garo dowladda isagoona maanta yimid muqdisho waxaana uu sheegay jarnaalka inuu kulamo kala duwan la qaadan doono madaxda ugu sarreysa dowladda oo uu ka mid yahay madaxweynaha madaxuleedkiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo jarnaal xuud ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay in wadahadaladii socday maamulka hirshabelle uu ku qanci waayey sidaas daraaddeed uu haatan wadahadal la furiyo dowladda firaarka soomaaliya jarnaal lagu karwarsame xuud ayaa muddo ka badan sanada diidan dhismaha maamulka hirshabelle oo si weyn uga soo horjeedo waxaana uu diidan yahay in gebi ahaanba magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan uu tago madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali cabdulaahi xuseen cali guldaabe oo marar badan isku dayey in uu tago magaalada beledweyne hore dhegeystayaal waxaad maqlaysaan barnaamijka wareega wararka dalsan muqdisho
fariimaha wacyigelinta raadiyaha kow ma ogtahay in ku dhow nus milyan qof ay adkaysi u yeesheen daawooyinka qaaxada lagu daaweeyo sanadkii lasoo dhaafay laba kun sagaal iyo toban oo keliya taas oo keentay in dunida ay weyso nus milyanka kor ku xusan daawo qaaxo kale oo lagu daaweeyo cudurka qaaxada waxa uu adkaysi u yeeshay daawooyinka lagu daaweynayo taasoo halis ku ah caafimaadka bulshaweynta adduunka labo naftaada iyo tan qoyskaagaba waad ka badbaadin kartaa qaaxada marka aad si hagaagsan u qaadato daawooyinka qaaxada haddaba samey arrimaha soo socda intaadan qaadan daawada qaaxada la tasho dhakhtar takhasus u leh si uu kugu qoro daawada baaritaanka kadib ku qaado daawooyinka qaaxada wakhtigooda adigoo raacaya talada dhakhtarka ku qaada daawada muddadii loogu talagalay adigoo aan kala goynin saddex duumadu waxay leedahay halis caafimaad oo daran oo keeni karta dhimasho haddaba waxaa laga maarmaan ah in si dhammaystiran loo qaato daawooyinka duumada iyadoo la raacayo talada dhakhtarka gaar ahaan inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban afar joogteen la-aanta ama si qaldan u qaadashada daawooyinka cudurka h i v ga waxay keenaysaa in cudurka h i v ga la daaweyn kari waayo sidaa darteed qaado daawooyinka h i v ga iyadoo aan marnaba ha ka degelinaynin wakhtigii loogu talagalay inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban shan waxaa waddankeena farakulu ku haya in si qaldan loo isticmaalo daawooyinka jeermis dilayaasha ah taasoo halis caafimaada ku keentay bulshaweynta soomaaliyeed haddaba aan u midowna ka hortaga si qaldan u isticmaalka daawooyinka jeermisdilayaasha ah marna ha isticmaalin daawo jeermisdilaa oo qof kale loo qoray kana fogow inaad qaadato daawooyinka jeermisdiliyaasha ah iyadoo dhakhtar kuu qorin lix isticmaal xumida iyo badsashada qalajiyaasha antibiyootikadu waxay khatar ku tahay caafimaadkaaga gaar ahaan inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban ogsoonow jeermis walba waxa uu leeyahay daawo u gaar ah waa inaad mar walba dhakhtar la tashataa inta aadan qaadan daawooyinka antibiyootikada fariintan waxaa kuu soo gudbisay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya
ogeysiis ogeysiis ogeysiis isbitaalka soomaali suudaanes wuxuu ku wargelinayaa dhammaan bulshada soomaaliyeed in dhowaan isbitaalka ay imaan doonaan dhakhaatiir ka socda dalka indiya islamarkaana ay fulin doonaan qaliimada iyo daweyntii loo aadi jiray dalka indiya qaliimada iyo daweynta ay fulin doonaan waxaa ka mid ah daweynta iyo qaliimada tabariirada iyo dhalmalaanta ragga daweynta iyo qaliimada xanuunada lafdhabarka daweynta iyo qaliimada keliyaha iyo kaadi mareynka haddii aad leedahay calaamadahan dhiig la socda kaadida tabariirada raganimada xaniyaha oo ku barara fadhiga oo ku dhibo markaad ka dhigid dhaawac kaa soo gaaray dhabarka dhabar xanuun joogto ah kaadida oo ku gubta haddaba waxaa lagugu wargelinayaa in lixda noofembar ilaa iyo tobanka noofembar in isbitaalka soomaali suudaanees uu fulin doono daweynta iyo qaliimada xanuunadaas aan kor kusoo sheegnay sidoo kalena sagaal iyo labaatanka bisha oktoobar waxaa imaan doona dhakhaatiir ka socota dalka masar waxayna sameyn doonaan daweynta iyo qaliimada ciyaartooyda iyo dadka qaba dhaawacyada kala duwan ee jilbaha sinaha seedaha iyo garbaha haddaba haddii aad u baahan tahay xalka arrintaas wac lambarka gaaban ee laba afar toddoba amaba waxaa wici kartaa lambarka afaraha saddex labaatan iyo saddex soddon iyo saddex soddon iyo saddex
kulana dhegeystayaal waxaad la socotaan barnaamijka wareegga wararka dalsan muqdisho oo idinka imaanaya muujada fm sagaashan iyo kow dhibic shan mikartis meel walba joogtaan waxaana hawadan ka leenahay habeen wanaagsan markan doorashada kuraas ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta ka dhacday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay waxaa maanta magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarku ah maamulka koonfur galbeed soomaaliya lagu qabtay doorashada shan ka mid ah kuraasta golaha shacabka cidiga doorashadu tahay koonfur galbeed waxaana doorashadaas kuraasta qaarkood ay ahayd kuwa lagu loolamay kursiga koowaad ee doorashadii maanta ka dhacday baydhabo ayaa waxa uu tirsigiisu ahaa hob boqol siddeetan iyo afar waxaana ku tartamay laba musharax oo kale ahaa xasan cabdinuur maxamed iyo sidoo kale musharaxii la tartamayey ee ahaa maxamed cabdulaahi cali waxaana doorashada oo ahayd hal wareeg ku guulaystay xasan cabdinuur cabdi oo afartii sane lasoo dhaafay hor uu fadhiyey kursiga tirsigiisu yahay boqol siddeetan iyo afar waxaana doorashada codeeyey boqol ergo guddiga doorashada koonfur galbeed ayaa ku dhawaaqay in mar labaad xildhibaan ka tirsan golaha shacabka uu noqday xasan cabdinuur cabdi oo hore ugu fadhiyey kursigaas afartii sane lasoo dhaafay waxaana xasan uu yahay wasiirka wasaaradda tamarta xukuumadda hargaarsiinta xasan cabdinuur ayaa helay cod gaaraya toddobaatan iyo laba cod halka musharaxii la tartamayey ee maxamed cabdulaahi uu isna helay lix iyo labaatan cod waxaana guddigu ay sheegeen in doorashada intii ay socotay ay hallaabeen laba cod sidoo kale doorashada kursiga labaad ee tirsigiisu yahay siddeetan iyo shan ayaa waxaa ku tartamay musharaxiinta kale ah shariif maxamed cabdullah iyo sidoo kale musharaxa kale ee maxamed xuseen mukhtaar waxaana doorashada ay ahayd mid lagu loolamay iyadoona kursiga tirsigiisu yahay hob siddeetan iyo shan loo doortay in uu mar kale waa in uu kursigaas ku guulaystay shariif maxamed cabdullah waxaana ergida doorashada oo ahayd boqol iyo kow ergo ay u codeeyeen in shariif maxamed cabdullah uu helo codod gaaraya toddobaatan iyo sagaal cod halka musharaxii la tartamayey ee maxamed xuseen mukhtaar isna uu helay sagaal iyo toban cod guddigu doorashada koonfur galbeed waxa ay shaaciyeen in ay inta ay socotay doorashada ay hallaabday saddex cod waxaana sidaas ku dhawaaqay guddoomiyaha guddiga warbaahinta la hadlay sidoo kale doorashada kursiga saddexaad ee maanta ka dhacday doorashadiisa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa waxaa ku tartamay laba musharax oo kale ahaa maxamed mursal maxamuud borow iyo cabdixakiin mustaf ibraahim waxaana doorashada ku guulaystay maxamed mursal waa maxamed mursal maxamuud borow oo helay dhowr iyo toban cod sida ay shaaciyeen guddiga waxaana doorashada maxamed mursal uu helay intii ay socotay cudud gaariya toddobaatan iyo saddexood halka musharaxii la tartamayey ee cabdixakiin mustaf ibraahim uu isna helay lix iyo labaatan cod waxaana laabay hal cod sida ay shaaciyeen guddiga doorashada kursiga afraad ee maanta ka dhacday magaalada baydhabo oo tirsigiisu ahaa hoob afartan iyo lix waxaa ku fadhiday afartii sane lasoo dhaafay raabaco sheekh nuur waxaana maanta doorashada kula loolamay maxamed wardheere cabdi iyo cabdulaahi samow cusmaan balse waxaa ku guulaystay doorashada maxamed wardheere cabdi iyadoona ay doorashadu ay codeeyeen sagaashan iyo shan ergo sida ay shaaciyeen guddiga waxaana codadka ugu badan helay maxamed wardheere cabdi oo kursiga ku guulaystay isagoona codod gaaraya siddeetan iyo saddex cod waxaana doorashada hallaabay intii ay socotay hal cod ugu dambeyntii kursiga shanaad ee doorashadiisu maanta ka dhacday magaalada baydhabo oo tirsigiisu ahaa hoob boqol konton iyo lix ayaa waxaa afartii sane lasoo dhaafay ku fadhiyey cali cabdi cismaan waxaana maanta kula loolamay doorashadii dhacday maxamed aadan maxamed iyo maxamed cisaaq waa maxamed ibraahim cisaaq waxaana ku guulaystay doorashada maxamed aadan kursiga tirsigiisu yahay hob boqol konton iyo lix ayaa waxa ay doorashadiisu codeeyeen boqol ergo waxaana tartamayaasha ay kala heleen maxamed aadan maxamed oo helay siddeetan iyo siddeed cod halka musharaxii la tartamayey ee maxamed ibraahim oo isagana helay toban cod halka waa waxaana harlaabay laba cod sida ay shaaciyeen guddiga doorashada maamulka koonfur galbeed soomaaliya maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa noqday maamulkii ugu horreeyey ee fuliyey heshiisyadii golaha wadatashiga qaran ay ku gaareen magaalada muqdisho iyadoona ay maamulka koonfur galbeed sidoo kale maalmaha soo socda ay qaban doonaan doorashada golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya iyadoona doorashadii maanta dhacday ay ahayd shan kursi oo hore ay guddiga ay u sheegeen iyadoona raacyada doorashada loo maray ay tahay midii ay ku heshiiyeen golaha wadatashiga qaran iyadoona sidoo kale ay hore u shaaciyeen guddiga ergada iyo waa odayaasha soo xoraya ergada doorashada shanta kursi iyadoona waxa ay u mahadceliyeen guddiga doorashada koonfur galbeed musharaxiinta iyo sidoo kale ergadii wax dooratay iyagoona sidoo kale doorashada la filayo in maalmaha soo socda ay ka bilaabato magaalada baydhabo kuraas kale oo ka mid ah kuraasta doorashada golaha shacabka baarlamaanka kow jibnaad ee dowladda federaalka soomaaliya waxaana xildhibaanadii maanta la doortay ay ka mid noqonayaan baarlamaanka kow jibnaad ee dowladda federaalka soomaaliya waayahay markan wasiirka wasaaradda gaadiidkii duulista hawada xukuumadda soomaaliya duraan axmed faarax ayaa waxa uu qoraal uu boggiisa facebook kusoo qoray uu ku sheegay ama uu ku caddeeyey in si baalmarsan habraacyada doorashada loo maamulay kursiga sumadiisu tahay ama tirsigiisu yahay wasiirka ayaa waxa uu qoraalkiisa sidoo kale ku sheegay in xubnaha soo xulaya ergada iyo sidoo kale ergada soo dooranaysa xubnaha aysan ahayn kuwii haystay matalaad bulsho oo nabadoonnada beesha kursiga ka dhexeeyo oo aan wax door ah la siinin wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista oo qoraalkiisa si dheeraa ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in kursigan sida doorashadiisa loo maamulayo uu cabasho ka qabo wasiirka waxaana wasiirka oo warbaahinta la hadlay sidoo kale uu sheegay in mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland ay doorashada ay faragelin ay ku hayaan waa kan wasiirka oo warbaahinta la hadlay
sidaad la socotaan ilaa maalintii sabtidii ayaan halkaan ka dhoofay anoo u safray magaalada garoowe oo waktigaas loo waqtiyey kursigii aan islahaa inaan u tartamo oo tartankiisa aan u galo oo markaas ka madlanaa marka waxaan aad iyo aada uga xumaay in maxaa la yidhahdaa loo diiday bulshadii lahayd kursiga inay si cadaalada oo iyaka doorashadooda ah ay u doortaan cid ku matalaysa baarlamaanka koob iyo tobnaad ee soomaaliya waxaan kalsooni buuxda ku qabnay dhammaanteen dhowr iyo tobankii biloodoo lasoo dhaafay inaan si wanaagsan aan islahayn inaan kursigaas inaan ku hanano oo haddii ilaha yidhahda aan ugu shaqayno ummadda soomaaliyeed aan ugu adeegno laakiinse nasiib darro iyadoo taas laga cararahayo taas cabsi weyn ay keentay ayaa waxaa lagu kacay in waxyaabo dhinac marsan sharciga oo baal marsan habraacyadii loogu talagalay doorashada inay ka dhacdo soomaaliya baarlamaanka loogu talagalay wax baalmarsan oo qaabka loogu talagalayn in lagula dhaqmo waxyaabaha cajiibka aan rabo inaan idinla qaybsado waxay tahay anigu dhowrkii maalmood aan joogay waxyaabaha igu cajiibka badnaa waxay ahayd waa laga yaabaa maamul meel ka jira inuu la jeclaysto qof inuu wax la jeclaysto oo kursi la jeclaysto siyaasadduna waa sideedaba waa iskaalmaysi iyo isgargaarsi laakiinse mar kasta waxaa loo dhexmaraa oo loo dhexmaraa sidii loogu talagalay oo afraacyadii degsanaa iyadoo la raacayo ayoo cid kastaaba siyaasadda ciday ay isbitaalka yihiin ayay u hirgelin kartaa waxyaabaha ugu cajiibka badan waxay tahay waxaan kusoo aragnay garoowe waxyaabahaan horena loo maqal aan isleenahay waxyaaba ceebna waxay ku tahay in la yidhaahdo soomaaliya doorashadeeda guud ahaan iyo gaar ahaanba puntland oan isleenahay hadda waa waxay jirsatay ugu dhawaad ruux qarna jirsatay oo la yidhaahdo waa hooyada federaalka in waxyaabaha noocaas oo kale in lagula kaco waxaa cajiibka oo qosol kale waxay tahay in madaxtooyadu ay amar siiso oo ay la soo hadasho guddiga loogu talagalay doorashada oo ama siidka loo yaqaano ama guddiga doorashada oo heer maamul goboleed oo amar lagu siiyo la yidhaahdo fulaan hebel hebel waa inaad siisaan foomamka dadka guddoonka iyo maxaa la yidhaahdaa dadka dhaqanka ahaa iyo kuwii bulshada rayidka matalahayay iyo kuwii ergadaba matalahayay in la siiyo oo aad arkayso foomamkii loogu talagalay in ay guddigaas ayinku si cadaalada oo wanaagsan ay u buuxiyaan oo u hagaajiyaan oo hoteelada qolalka hoteelada iyo makhaayadaha saf loogu jiro oo lagu buuxinayo waxyaabaha marka cawaaqi xumada iyo fool xumada leh oo aan kusoo aragnay garoowe ayay taasi waxay ka ahayd meel waxyaabaha fadeexada iyo baalka dhac u ah haddii aan isku darno aan isku cabirno anugu labada kun iyo lix iyo tobankii waxaan ku jiray dadka u tartamahayay kursigan laftigiisa sanadkaas labada kun iyo lix iyo tobankii ama kalkii hore puntland waxay ahayd oo markaas ay caan ku noqotay inay hormuud sharaf iyo qurux iyo wanaag iyo model wanaagsan ay u noqoto doorashada waddanka ka dhacday dhammaantood oo si cadaalada oo nidaamsan oo ay dadku ku wada faraxsan yihiin anigoona ku guulaysan anigoo faraxsan oo wanaagsan oo qalbigaygu aada igu fiican yahay iyo dadkii kaleo aniga lamidkaaga dhun sidaas ay ugu soo wada noqdeen taasi waxay ka dhigan tahay dadkii xilligaas xukunka hayay ayaa waxay ahayd dad ay ku weyn tahay oo ka fakaraya oo ka naxaaya wadajirka iyo maxaa la yidhaahdaa wanaagga iyo horumarka ay leedahay puntland dad u naxaaya oo daraanka shacabkoodana iyo dadkoodana ilaalinahayay ahaayeen laakiinse hadda kuwa jooga waxaa ka muuqda inaysan waxaasba aysan u aabayeelayn aysan ku dhex jirin aysan ka wafakerayn haddii magaalo meel ka gubanaysa iyo mid meel ka qaxaysa iyo dad qaylinaya toona inaysan ka fakerin sidii ay ugu talagaleen si kasta inay si booba oon lahayn loo aabayeelin inay ku qaataan ay u dhaqmaayaan aad moodid dad aad moodid inaan wax danaba ka lahayn oo raba inay ka qaxaan oo doorashadan ba hal mar hana dhaafta leh oo inay ka soo qaxi doonaan inay ka qaxayaan puntland baan dan ka lahayn sideeda inay yihiin dad u dhaqmaayo marka waxaan soo jeedinayaa shacabka puntland guud ahaan gaar ahaan maxaa la yidhaha beelweynta ama bahawadaag tahay oo lahayd kursiga boqol iyo lixdan iyo lix inay gacmaha isqabsadaan oo ay ka tashadaan ayahooda iyo sidii aysan dib dambe sidaanoo kale tacadigan iyo takrifalka intaanoo kale la-eg inaysan ku dhicin oo inay ka fakeraan oo ayaku mustaqbalkooda dambe waxyaabahan oo kale sida ay isaga dhoori lahaayeen oo isaga ilaalin lahaayeen ugu dambayntii waxaan rabaa inaan u hambaliyo hambalyo usii horumariyo ninkii kursiga loo xiray oo ku noqonaya xildhibaan ku noqonaya haddaan hambalyadan usii horumarinhayaa waxaana rajaynayaa inuu si wanaagsan oo cadaalad leh inuu howlkarnimo leh inuu ugu howlgeli doono uguna shaqayn doono uguna adeegi doono bulshada looga dhigay xildhibaanka ayagoo aan dooran laakiinse looga dhigay xildhibaanka aad iyo aad baad u mahadsantihiin saxaafadda sharafta leh waa idinka mahad celinayaa kulankeeni ilaahay baa mahadle asalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahaan ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korantaan beeka ahayn baro hoofta ilaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonta postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha aqoon iyo dadaal baa aadmiga is dhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran bremier wallet waa application cusub oo kuu keenay bremier bank faa'iidooyinka bremier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga bremier waa iska diiwaangelin karaan bremier wallet lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo masterkaarkaaga premier bank ayaad ku xidhan kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play storeka ama app storeka
su'aal jawaab maxaad ka taqaanaa indoomi inay tahay raashin karin fudud dhadhan macaan kala qeex indhoomi isku dheelitiran baa la yidhaah sabab suuq looga soo adeega uma baahno oo suugadeeda way wadataa gatay borotiin isku dheelitiran ayay leedahay oo weliba saddex nooc ayay ka kooban tahay sida khudaartii jikin iyo xawaashkii dhaleeraa iga socda aan ku baro qaybta labaad ee ah karinta fudud ii raaci biyo dabka saaro saare sug inta ay ka falfalayaan karkarayaan ama ay kasoo gadoomayaan sugay ku shub saddex daqiiqa kadibna way kuu bislaatee ka deji ka dejiyey suugadeeday wadato ku darso ku darsaday maxaad sugeehee macaan badanaa uma baahnid bannaan socod dheer iyo mid gaaban dhadhan isku dheeli tiran indoomi indoomi waa ku quraaca ku qabee ku cashay xataa ku casiriyey waxaana lagu sameeyey dalka indonesia oo ka mid a dalalka islaamka waana mid kale kuu keentay shirkadda sagal waxaadna ka heli kartaa goobaha ganacsiga ama ugu hagaag sagal wholesalers oo ku yaala bakaaro qaybta bagaashka wadada b adigoo tabeelaha b ka arkaya meel aad u fog ama waa eber lix hal toddoba toddobaatan iyo toddoba soddon iyo lix soddon iyo lix ama eber lix hal shan toddobaatan iyo sagaal eber sagaal soddon iyo lix shirkadda sagal tayadu waa muhiim
madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa munaasabada ka dhacday maanta madaxtooyada qaranka waxa uu warqadaha aqoonsiga danjirnimo kaga guddoomay safiirka cusub ee boqortooyada sacuudiga usoo magacawday soomaaliya axmed bin maxamed saalax danjire axmed bin maxamed ayaa madaxweynaha soo gaarsiiyey salaan iyo fariin muujinaysa ixtiraamka qarannimada iyo midnimada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya taas uu ka siday boqorka boqortooyada sacuudiga ee boqor salmaan bin cabdilcasiis sidoo kale danjiraha boqortooyada ayaa soo bandhigay dadaalka ay ku bixin doonaan xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya soomaaliya iyo sacuudiga isagoona shacabka iyo dowladda soomaaliyeed uga mahad celiyey soo dhoweynta diiran ee lagu sameeyey caasimadda madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ugu hambaliyey danjire axmed bin maxamed xilka safiirnimo ee loo soo idmaday waxaana uu u rajeeyey inuu ku guulaysto matalaadda dalkiisa doorna ka qaato xoojinta xiriirka soo jireenka ee ka dhexeeya labada dowladood munaasabada ka dhacday xarunta madaxtooyada ee warqadaha aqoonsiga lagu guddoomay safiirka cusub ee sacuudiga usoo magacaabay soomaaliya axmed bin maxamed ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin kala duwan agaasimaha warfaafinta madaxtooyada cabdirashiid maxamed xaashi oo warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixinaya sida uu madaxweynaha warqadaha aqoonsiga ugu guddoomay safiirka cusub ee soomaaliga waa safiirka dowladda sacuudiga usoo magacaabay soomaaliya axmed bin maxamed kaas oo soo gaaray magaalada muqdisho caasimadda dalka
maanta oo ay taariikhdu tahay sagaal iyo tobanka bisha koowaad ee sanadka laba kun iyo labaiyo labaatan waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo uu warqadaha aqoonsiga danjiranimo ka guddoomay safiirka cusub ee boqortooyada sacuudi arabiya ay u soo magacowday soomaaliya mudane danjire axmed bin maxamed saalax ugu horraynba waxa uu danjiraha cusub soo gaarsiiyey madaxweynaha jamhuuriyadda dhambaal iyo salaan uu ka waday boqorka boqortooyada sacuudi arabiya boqor salmaan bin cabdilcasiis dhambaalkaas oo ujeeddaduusu ahaa sida ay sacuudi arabiya uga go'an tahay koruqaadidda iyo dardargelinta xidhiidhka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya labada dal iyo sida ay muhiim u tahay midnimada iyo wadajirka qarannimo ee jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya dhankiisa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ayaa danjiraha cusub uga warbixiyey horumarka ay shacabka iyo dowladda federaalka ee soomaaliya ka xaqiijiyeen horumarka dowladnimo iyo hanaanka dib u habayneed ee lagu sameeyey dhinacyada maalgashiga dhaqaalaha iyo amniga iyo sida dowladda federaalka ee soomaaliya ay uga go-an tahay la dagaalanka argagixisada iyo musuq maasuqa waxaa sidoo kale uu madaxweynaha jamhuuriyaddu uga mahad celiyey boqorka boqortooyada sacuudi arabiya boqor salmaan binu cabdilcasiis sida uu ugu dadaalayo la dagaalanka fikirka xagjirka ah iyo ururada argagixisada ah ugu dambayn danjiraha cusub ee sacuudi arabiya ay u soo magacowday soomaaliya mudane axmed bin maxamed saalax waxa uu shacabka iyo dowladda federaalka ee soomaaliya uga mahad celiyey soo dhoweynta diiran ee loo muujiyey isagoo hoosta ka xariiqay in uu dadaal xoogla ku bixin doono sidii loo dardargelin lahaa xidhiidhka diblomaasiyadeed ee labada dal waad mahadsantihiin
qaybihii dambe ee barnaamijka wareega dalsan ayaa kala soo gaarnay markan guddoomiyaha cusub ee guddiga doorashooyinka heer federaal muuse geele yuusuf iyo wafdi uu hogaaminayay ayaa maanta gaaray magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ahna caasimada kumeel gaarku ah ee maamulka jubbaland guddoomiye muuse geele iyo wafdigiisa oo ka ambabaxay magaalada muqdisho ayaa waxaa garoonka diyaaradaha kismaayo kusoo dhoweeyey guddoomiyaha guddiga doorashada jubbaland doctor siyaad maxamed mursal iyo xubno kale oo ka tirsan guddiga doorashooyinka jubbaland ujeedka guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee heer federaal ee kismaayo ayaa waxa uu yahay sidii ay goobjoog uga noqon lahaayeen doorashada kuraasta lixda kursi ee golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya oo dhowaan ka dhici doonta magaalada kismaayo sidoo kale guddoomiye muuse geelle oo gaaray maanta ayaa waxa uu kulamo kala duwan u caawa kula leeyahay magaalada kismaayo guddiga doorashada jubbaland iyo sidoo kale madaxweynaha maamulkaas axmed maxamed islaam maxamed madoobe iyagoona ka wada hadlaya dardargelinta doorashooyinka golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ugu horeyna gudoomiye waa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka jubbaland doctor siyaad maxamed mursal oo la hadlay warbaahinta ayaa ka mahad celiyey soo gaaritaankooda wafdiga maanta gaaray magaalada kismaayo ee uu hogaaminayay guddoomiyaha cusub ee guddiga doorashooyinka heer federaal waxaana doctor siyaad maxamed mursal oo warbaahinta la hadlay uu sheegay in inta ugu sugan yahay guddoomiyaha cusub ee guddiga doorashooyinka heer federaal ay kismaayo ay ka wada hadli doonaan arrimo kala duwan oo ku aadan dargelinta doorashooyinka ugu horeyn guddoomiyaha guddiga doorashooyinka maamulka jubbaland ayaa hadlaya kadibna waxaa ku xigsan doonaa guddoomiyaha cusub ee guddiga doorashooyinka heer federaal muuse geerle yuusuf
waxaa booqasho noogu yimid wafdi ballaaran oo agtaanada karaamo weyn ku leh oo uu hogaaminayo guddoomiyaha doorashooyinka federaalka soomaaliya heel qaran guddigaasoo fiid loo yaqaan guddoomiye muuse geelle uu hogaaminayo annagu sharaf bay noo tahay inaan soo dhaweyno oo ay nagala qayb galaan bal baajkii labaad ama kuraastii qaybteedii labaad ee jubbaland ay qabanayso haddii ilaahay idmo sida jadwalka aan horey ugu shaacidnay ee taariikhaysnayd waxaan rajaynaynaa insha allahu inaan wax badanna kasii sheekaysan doono oo howlaha doorashooyinka la xiriira ah inta ay nala joogaan waxaan rajaynaynaa oo kale in bal axwaalaadka iyo meesha wax marayaan ayaguna warbixinteeda aan ka helno haddii ay noqonayaanna annaga oo meeshaan u soconay iyo meeshaan taaganahayba ay u caddahay inay insha allahu laabtaan guddoomiye muuse soo dhowaaday waftigaada safarkeedii koowaad weeye oo aanu steedyada ku mari doono insha allah kismaayoaan ka bilownay waxaanu ujeeddada safarka iyagu ahaa inaan u kuurgallo xaaladda doorashada meesha ay marayso iyo in la dardargeliyo doorashadii si ay wakhtigii loogu talagalay oo loo asteeyey ay u dhammaato waxaan idinka mahad celinaynaa in aad eh, shaqo badan qabateen oo wejigii labaad u gudubteen oo xalay eh, soo dayseen eh, kuraasta qaarkood horeyna aada qa- u qabateen eh, kuraas kaleeto aada u dhammayseen waxaan rajaynayaa insha allahu inaan eh, doorashadu ay si dhaqso ah waktigii loogu talagalay ama wakti u dhow oo inay ku dhammaan doonto Een, waa idin mahad celinaynaa kolley waa waa idinla joognaa Waa- waa sheekisanaynaa xaaladaha maaragtay doorashada iyo waxaasoo dhanna waa isla jaangoynaynaa inaan een, lixdaa kursi een, qabashadoodii ku daahfuro waxaan insha allahu aan idinku nimi oo idinla wadaagno xaaladaha duruufaha ku hareeraysan doorashada iyo waxyaabaha caqabadaha jira aan ogaano Een, aad baan idinku mahad celinaynaa insha allahu
kaas waxau ahaa dhegeystayaal guddoomiyaha cusub ee guddiga doorashooyinka heer federaal ah muuse geela yuusuf oo maanta gaaray magaalada kismaayo isagoona ka warbixinayey ujeedka safarkii halkaas uu gaaray dhinaca kale guddiga hirgelinta doorashooyinka ee durin goboleedka jubbaland ee si iida ayaa shaaciyey magacyada odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka ee soo xulaya ergada doorashada kuraas ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka kooiyo tobnaad ee dowladda federaalka qoraal ay soo saareen guddiga doorashada jubbaland caawa ayaa lagu ayaa lagu soo bandhigay liiska magacyada ee odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka ee soo xulaya doorashada lix kursi oo deegaan doorashadu tahay maamulka jubbaland guddiga ayaa shaaca ka qaaday in doorashada lixdii kursi ee golaha shacabka la qaban doono saddex iyo labaatanka bishan oo ku beegan axadda soo socota islamarkaana doorashadaas ay ka dhici doonto magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose guddiga doorashada golaha shacabka baarlamaanka waa doorashada golaha shacabka baarlamaanka koo iyo tobnaad ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa si dardar lah uga bilaabatay dowlad goboleedyada dalka waxaana doorashada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya lagu wadaa in lasoo gebagabeeyo shan iyo labaatanka bisha soo socota ee febraayo ee laba kun labaiyo labaatan sida ay ku heshiiyeen golaha wadatashiga qaran oo dhowaan ku yeeshay magaalada muqdisho shir socday maalmo dhowr ah iyagoona heshiis ku gaaray in doorashada golaha shacabka lagu soo gebagabeeyo muddo afartan maalmood ah waayahay dhegeystayaal guud ahaan caawinta ayaan jeclana ku saafnaro barnaamijka wareega wararka dalsan cabdiwaab ayaa farsameynayay nabadgelyo